waa mahadsan tahay dabcan maanta ooy khamiis ahayd waxaa la qaybay nuqolkii ugu dambeeyey oo afartii cutub oo muddo ku siman laba bilood oo doodaysa ay soo socotay oo ay ahayd in maanta haddana wixii fikirkii aaraadii ay xildhibaanadu dhiibteen lagu soo daray dib xildhibaanada lagu soo dhibtay say u akhristaan marka taas waxay tahay micno weyn bay u samaynaysaa ummadda soomaaliyeed dabcan waxay kaloo ka turjumaysaa in aragtida xildhibaanada iyo aaraadooda la tixgeliyey wax meesha ku qoran oo ummaddan soomaaliyeed loo geyn doono ay tahay aragti xildhibaanadii matalaya ay soo jeediyeen marka taas waxay muuqataa qaal la daray oo ka mid ah doodihii waaweynaa xildhibaanada arrintii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maxaa iska bedelay dabcan de aragtida xildhibaanada waxyaabaa ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waddanku yeesho waxaad mooddaa aragtida xildhibaanadu inay saamayn ku yeelatay isbeddelkii ee dastuurkan uu samayn lahaa oo labada xisbi oo golaha wadatashiga horey u soo jeediyeen oo iisheeg iyo dowladda federaalka madaxdeeda ku soo heshiyeen dee doodii xildhibaanada inta boqolkiiba siddeetan waxay ku beesganaysneed in ilaa saddex ugu yaraan laga dhigo si aanan de haddii afar iyo shan laga dhigna waxay noqonaysaa haddaba shan beelooda wax loo qaybsadaa shantii beelooday xisbiyada ku fariisaneen haddii laga baday xataa iyaduna waxay ku fariisanaysaa qabaa'ilada de way tiri badan yihin si aynan saa u noqon saddex ugu yaraan in laga dhiga mataa waa la taxgiliyey waa lagu soo qoray waana arrin aada muhiim u ah waxay wax ka taraysaa midnimada isku haynta dadka iyo dadku inay aaraa isu raacaan laakiin aan jifojifo aan loo samayn karin sababtoo saddex xildhibaan soomaalida saddex qabiil way ka badan tahay saddexdaas waxay noqonaysaa dad isku fikir isku aragti iyo isku daagaamaysi isku raaci doona marka taa micnay samaynaysaa madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyada nafteeda dad badanaa xildhibaano badanaa soo jeediyey aragti ay ahayd ee xildhibaanadana dad badanoo siyaasiyiinoo bannaanka jooga iyaga naftooda dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne ku-xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyo marka in iyada nafteeda ra-iisul wasaarihii lagu soo celiyo boosishankiisii oo ra-iisul wasaarihii weliba sii jiro iyadana waa tixgelin iyada nafteeda siyaasiyiintii bannaanka joogayna lagu tixgeliyey aragtidii bulshada si guud lagu tixgeliyey xildhibaanadana isha ay soo jeediyeen marka taa waxay noo tahay u arkayna annaga guul waxay kaloo ka waxay kaloo micno u samaynaysaa waxaan waa la soo qortay iyo meesa ka saare mogtahay dad badan baa waxaa laga gadaayay oo media lala soo istaagay waxaan waa la soo qortay oo baarlamaanka loo keensay way marinayaan laakiin maanta waxaa caddaatay in aragtida xildhibaanada wax ka bedeshay dastuurka taasay marka taasaa wax micno samaynay tahay aan aaminsanahay bulshadan inay ku qanci doonto ra-iisul wasaaraha waxaa qoran in madaxweynuhu soo magacaabayo sida caadiga ahaydba laakiin haddana halka uu ka qaadi karo marka soo ma kordhinaydo in madaxweynuhu yeelan karo tobanaad ra-iisul wasaaraha waa mahadsan tahay abdiqaadirow ra-iisul wasaaraha dhibaatada waddankan markii hore qof kastoo soomaali u aaminsanaa waxay ahayd dastuurka waxaa ku qorneed qodobo badan oo iska hor keenaya madaxweynaha ra-isul wasaaraha ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha wasiirkuu magacaabi karaa madaxweynaha wuu magacaabi karaa xilku wuu ka qaadi karaa taliyayaashu wuu magacaabi karaa qodob waxay ahayd oo dee waddankan inuu labaatan ku dhow ra-iisul wasaareyaalaa soo martay sababta keenayna waxay ahayd in ugu dambeyn ra-isul wasare madaxweynaha isku qabsana qodobo dastuuriyana qof walba uu soo xigsado marka si taa looga gudbo isqabqabsiga looga gudbo in awooddii madaxweynaha la siiyo uu ra-isul wasaarihii keeni karo haddii dee aragtidii madaxweynahu markii hore ku keensay ku shaqayn waayna madaxweynuhu bedelan kara laakiin waxay ahayd qof aad keentay aadna bedeli karin waxay ahayd culeys badan madaxweynaha kambeynaa soo galay shacabkiiaa soo doortay haddana awooddii oo dhan inuu ku wareejiyo qof la magacaabay de waxay ahayd arrin iyada nafteeda markii hore aan saxnayn marka annaga waxaan isleenahay de madax ra-iisul wasaarihi isaga naftiisa maadaama hadda la magacaabay madaxweynuhu ka qaadi kara waxaa ku qasbanaan doonta in aragtidii madaxweynaha siyaasadii dowladda mase xisbiga markaa gulis inuu ku shaqeeyo marka taa wax badan bay degenaanshaha siyaasadeed waxba miiban bay ka tiri doontaa haddii sadiga uu meel maro sharci bay noqonaysaa damiirada dul Dab- safafo marka waxay ka dhigan tahay in dowladda madaxweyne xasane hawshan bilaabi doonto mase waxaa laga hadlaya waa mustaqbalkii dooda xigta dowladda dowladdaan xigto way lagama hadlaayo dastuurkan ma saamayn doono way ku caddahay dabcan in inkastoo lagu caddayan lakiin si saxa loo ogayahay dowladda ay ku dhaqan waxdeed moogtahay xilxaynta dowladda waxaa laga dhigay shan sano de dowladdan maaha dowladda soo socoto waa wax marka dastuurkan wax ka beddelkiisa dhaqangalku wuxuu ka bilaadan Laga doona caddaynayo haddii dowladda sharci buu noqonaa madaxweyne dul safo baarlamaanka meel mariyo marka waa- qaynuuniyan de qaynuuniyan mogtahay adduunka sharci buu leeyahay mogtahay wax adigaad samaysatay inaad adiga aad isticmaashid Marka ma waxaa la- ii sheeg ha qayn- muddada xilxaynta hadda ma aha ra-iisul wasaaraha la magacaabayo hadda ma aha wax oo dhan waxay ka bilaabantaa la dowladda soo socota iyo cidda imaan doonto aan la ogeyn marka du- da- eh, baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyada nafteeda commitment in la geliyo dastuurkan inuu socdo commitment siyaasadeeda u baahnaa dastuurkan wuxuu ka dhaqaaqi waayo dastuurka aad aragtay inta kun la soo bandhigay presentation laga sameeyey oonan shilan ajaanib mogtay dastuurkan balaayiib baa ku bixi jirtay waxaa la dhihi jiray eh, ii sheeg ajaanibaa soo maalgeliyey hanti soomaaliyeed bay qaataan xafiisyada dawladday ku shaqeeyaan hal maalinna meel waddankan ka baxsan boodarka lagalama gudbin marka taas micno badan bay u samaynaysaa waxay soomaali leedahay soomaali ay ka shaqaysay dhaqaalo soomaaliyeed lagu bixiyey soomaalina lagu maamuli doono inay tahay aad baan u kalsoonaha puntland oo kale maxaa laga yeelaya Eh.
Ama maamul goboleed federaal ka mida wayna beddelta wayna caddays cabdiqaadirow horta aragtiyadan la tixgeliyey ka mid tahay iyagana soo markii hore konsaanada la qabay puntland iyo waxyaabaha aragtida siyaasadeed oo la tixgeliyey waxaa ka mid a in markii hore ra'iisul wasaare ku- ra'iisul wasaaruhu ay ku adkaysanaysay soo jeedimu ay ka mid ahayd aragtiyo siyaasadeedna way jiraan oo puntland ay iska qabaan laakiin waa aragti siyaasadeed aan isleenahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay kala fadhiisan doonaan waan rajaynaynaa dadka reer puntland iyo weliba dadka maaha dee xukuumadda dadka meesha ka taliya in wax meesha ku qoran iyaga naftooda maanta ganci doonaan ma- haddii labada xisbi meesha ay ka baxday madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii wixii mataqaanaa ii sheeg meesha ay ka baxday ra-iisul wasaarihi weli uu sii jiro aragti badan oo bannaanka guuxeeda ahaa meesha lagu soo daray qodobo badan oo markii hore la soo jeeday dib baa as- asalkii dastuurka loogu noqday qodobo badan oo la soo jeedayaa jirta oo asalka loo noqday oo doodda baar- baarlamaankan ay bedeshay marka waxaan aaminsanahay aragtiyadii markii hore bannaanka xataa iyaga naftooda qanaacad baan aan ku qaba inay ganci doonaan puntland ay imaan doontaan rajaynaya insha Aad baa allah u mahadsan.
aad aan u mahadsantahay